halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo sabti ah waa sagaalka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan ku soo qaadanayno ay ka mid yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin xoolodhaqatada ku nool koonfur bari ee degmada guraceel iyadoo waryaheenna cabdisaaq haajirow uu socod ku tegey deegaanadaas waxaan kaloo idiin haynaa somalilan wasaaradda cadaaladda oo bilowday in dadka xabsiyada ku jirta ay helaan waxbarasho xeryaha qaxootiga ee dhadhaabna hay-adda w f b ayaa waxay dib u bilowday hannaan quudin oo ay goobaha waxbarashada ka samaynayso barnaamijkeenni codka dhegaystaha iyo barnaamijkeenni beeraha ayaad sidoo kale maqli doontaan anse ku horrayna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed xaashi tawakal
wasaaradda cadaaladda ee somalilan ayaa sheegtay inay bilaabayso howlo wax lagu barayo maxaabiista xabsiyada ku jira sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan cabdiraxmaan sheekh xasan waxbarashada maxaabiistu waxaa dhigayaa xeerka xabsiyada somalilan waxaa markaa la gartay in arintaa wax laga qabto deetana miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda waxaa ku jira qoondo loo sameeyey in maxaabiista lagu tababaro mar haddii arrintu bilow tahay waxaanu isla garanay in aanu wakti dhicin noocyada waxbarashada ay waxa weeye waa akhriskii iyo qoraalkii waa farsamadii gacanta waa ardaydii la xidhay iyaga oo dugsiyada ku jira ama jaamacadaha marka waxaanu doonaynaa in hadafka guud waxa weeye in la helo qofkii maxbuuska ahaa inaan waktigu ka dhicin ee loo suuro geliyo muddada uu ku jiro xabsiga inuu waktigii ka faa'iideeyo dabeetana bulshada uu ku soo noqdo isagoo wax qabsan karaa
hay-adaha qaramada midoobey ayaa sheegaya in kalabar dadka ku nool dalka koonfurta suudaan ay u baahan yihiin gargaar nafbadbaadina sanduuqa xanaanada carruurta ee yunisef ayaa sheegay in habkii lagu gaari lahaa meelaha dhibaatada ka jirta oo sanadkii lasoo dhaafay ay adkayd ay tirada dadka u baahan gargaarka ee waddankaas ay kor u sii qaaday in ku dhow toddoba milyan oo qof ayaana hadda u baahan gargaar inkastoo isku dhacyadii dhinacyada iska soo horjeeda ay hoos u dhaceen sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka haddana weli waxaa socda dilka afduubka dhaca iyo dadka xabsiyada la gelinaya koonfurta suudaan oo dhan dhegaystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay wararkayaga iyo warbixinada idaacadda erga waxaad dib uga dhegaysan kartaan bog aanu ku leenahay website-ka ee radio ergo o r g aan dib idinkugu celiya maxamed xasan iyo qaybihii kale idaacadda
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo afar xabsi oo ku yaala somalilan ayaa bishan waxaa laga bilaabay in wax la baro dadka maxaabiista ah ee ku xidhan xabsiyada ku kala yaal boorama hargeysa mandheera iyo burco ayaana hadda ka faa'iidaysanaya qorshahaan haddaba wariyaheenna ilyaas cabdi cali ayaa wuxuu arrintan waraysi kala yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee somalilan cabdiraxmaan sheekh xasan
waxbarashada maxaabiistu waxaa dhigayaa xeerka xabsiyada somalilan waxaa markaa la gartay oo oo sanadkan dowladda jumhuuriyadda somalilan garatay in arrintaa wax laga qabto deetana miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda waxaa ku jira qoondo loo sameeyey in maxaabiista lagu tababaro mar haddii arrintu bilow tahay waxaanu isla garanay in aanu wakti dhicin cid fulin karta hawsha aanu aanu la gallay heshiis deetan waxaanu doonay jaacadda caalamiga ee beder magaalada hargeysa ku taalla noocyada waxbarashada ay bixinaysaana waxa weeye waa akhriskii iyo qoraalkii waa farsamadii gacanta waa ardaydii la xidhay iyaga oo dugsiyada ku jira ama jaamacadaha marka waxaanu doonaynaa in hadafka guud waxa weeye in la helo qofkii maxbuuska ahaa inaan waktigu ka dhicin ee loo suuro geliyo muddada uu ku jiro xabsiga inuu waktigii ka faa'iideeyo deetana bulshada uu kusoo noqdo isagoo wax qabsan karaa agasmi dadka waxbaranaya maxaabiista waa kuwa dembiyada nooceeye galay sanadada iyo waxyaabahaas si aad u eegtaan
horta maaha garsugayaal waa waa dadka xukuman waa dadka xukuman iminka ilaa hadda ma jirto cid ka reebani qof kasta oo xabsiga ku jira wuu baran karaa laakiin xorriyaddii qofka lagama qaadayo waa la weydiinayaa iminka tiim baa maqan assessment kusoo samaynayaa xabsiyada aynu ka howlgelinayno aynu hawshan ka bilaabayno hadday noqoto borama hadday noqoto hargeysa hadday noqoto mondera hadday noqoto burco waanu ku bilaabayno haddii laha yadhaa matalan qofkii dilka ku xukunaa xabsi daanka ku xukunaayee dilka loo haystay ama dee dambiyada culculus loo haystay ee dee isagu magaranaysa ayay rajabeelka ahaa hadduu yidhaaho anigu ma rabo laguma khasbayo laakiin waxaanu doonaynaa matalan ardaygii form twoga ahaa in la xidhay oo kale inaanu meesha iska dhex fadhiyin tirada maxaabiista aada waxbaraysaan ama aada u qoondayseen aad ku bilowdaan iyaga waa intii
qiimaynta kasoo baxaysaa qiimaynta imika ee kasoo baxaysaa tirada doonaysa iyo iyo noocyada waxbarashada imika xabsiga hargeysa oo aanu qiimeyn ku samaynay waxaa soo baxday in dadka badankiisu ay u baahan yihiin akhriskii iyo qoraalkii yani far soomaalidii ayana maxaabiistii yani aanay qori karayn markaa tirada farsamooyinka aada baraysaan maxaa ka mid a oad nooga sheegi kartaa markaasi maxaabiista ku jira jeelashaas aad sheegtay najaaradii waa ka mid ah in ninkii xidhnaa uu farsamadii matalan ustaadnimadii ama najaarnimadii uu barto dumarka oo kale dawaarkii waa la bari karaa waxaa kaloo la bari karaa cilaansaarkii cuntadii ha marka yani baahida markaynu eegno waxaynu doonaynaa farsamada gacantana dabcan dadka ku shaqaysta waynu naqaanaa tacliintii kale ee dugsiga iyo jaamacaddana kolley inta hadhow doonaysa iyana waynu waynu waynu sii magaranaysa mala awaali karnaa marka waxaynu doonaynaa in ay noocyada caadigaa ee dee lana bari karo matalan imika haddii ay inaan dembi gashay ay doonayso inay cilaansaarkii barato way baranaysaa deetana markay soo baxdo kaalinteedii bay ka gelaysaa
dadka waxbaraya ee aada macalimiinta waxbaraya ma jeelkay ugu tegayaan mise jaamacadda oo lasoo baxaya bal dadka u faahfaahisa wax loo baray maye jeelka loogu tegayaa oo imikaba jeelasha gaar ahaan jeelka hargeysa oo kale waxaa jira dhalinyaro afara oo mutadawiciin ahayd oo wasaaradda cadaaladduna ay ogeyd oo taliska asluubtuna ciidanka asluubtuna u ogaa oo marka horeba intay jeelka tagaan wax bari jiray gaar ahaan culunta culunta diinta beri jiray marka jeelkaa loogu tegayaa cabsi baa markaasi ka bilaabeysaan in maxaabiista ku jira aada wax bartaan hadda iminka afar baanu ku bilaabeynaa sidaan hore u sheegay laakiin waanu gaadhaynaa afar iyo toban xabsi baa dalka ka furan afar iyo tobanka waxaanu rabnaa inaanu gaadhno marka iminka afarta xabsi ee aan qiimeynta kusoo samaynaynaa waa waa boorama hargeysa mandheera iyo burco
tirada aada idinku wax baraysaan ama as leedihiin waxbara eed u qoondayseen qorshihiina hore waa imse maxbuus
ma ma qorshaysna tirada maxaabiista ma qorshaysna waxbarashooyinka qaar mathalan haddii la helo toban arday oo oo form two mathalan ah hal macalin baa udhigi kara hal waqti baana loo dhigi kara farsamada gacantoo kale waxay baahanaysaa qalab iyo iyo waqti intaa ka dheeraada imika tiro gaara uguma inaan talagelin budgetkunbaa imika dee cayiman waxbarashada a bilaabeysaan markaa qofkii waxbuu bartay jeelkiibaa wax ku dhex barteen maxaa ku xigay oo siinaysaan markaasi ama ku mutaysanay waxbarashadaas
wallahi waxa cayiman oo uu iminka ku mutaysanaya ma jirto eeg sideedaba horta inuu wax bartaaba wax weyna qofku shahaadooyin iyo baan ka hadlanay hadhow
shahaaduu helaya taasi iyada waxbarashaday ka mid tahay laakiin waxaan la ballan qaadayn dee markuu soo baxo ee dib ugu soo noqdo bulshadii in dee shaqa la siinayo taa dee nina looma ballan qaaday moogte laakiin shahaaduu helayaa aqoonsigeedii wuu helayaa oo taasu de iyadu waa qayb waxbarashadii ka mid a waana dhiirigelin marka taa waanu sameynaynaa shahaadooyinkan uu helaya markaas ma kaga shaqo gelaya xarumaha dowladda somalilan xil ma ku magacaabi karaa wax ma loogu dhiibi karaa qofka maxbuuska ee ka soo baxay
wuxuu la mid yahay qofka maxbuuska ka baxay jeelka wax kusoo bartay qofka kale ee ku bartay banaanka wax weligii isagu jeelgelin iyo isagu waa isku xuquuq tirada aada maxabiis maxaabiista ku jirta jeelasha ama ama si guud tirada ku jirta haddii aada noo sheegto isleediin way ka faaideysan karaa mashruucaas
marka aada guud ahaan eegto guud ahaan markaad eegto waxaan ka yarayn mashruuc wuxuu gaari karaa ilaa boqol maxbuus waxaan ka yarayn markaad eegto dee iminka dhaqaalaha aanu hayne aan badnayn kooban markaad eegto waynu gaari karnaa
in maxaabiista somalilan wax la baro maxay tahay hadda bilowgu ay tahay
marka horeba waa waa waa qodob sharci ah wax la baraa marka horeba sharci bay ahayd waa laga habsaamuun waa laga habsaamuun dee hayn iyo iyo karti iyo marba eg baahidaada marbaad marbaad xalisaa ood ood ood tamar u heshaa marna uma haysid marka iyadoo taas waa waa arrin iska basiga markii hore maynaan karayn dee dalkanba mar baa lagu soo noqday
tirada boqolka aad sheegtay eed hadda miisaaniyadiisa miisaaniyadiisa u haysaan way ka yar tahay ama aada ba uga yar tahay marka la eego maxaa afar tobanka jeelay somalilan dadka ku jira maxaa loo gaadhsin waayo looga badin waayey hawshaas
maya arrinta arrinta imika eg waa mala awaal inta rafl ka faa'iidaysan doonta eg waayo maxaabiistii maxaabiista maalan guud ahaan xidhan dee maxbuus kastaa ma filayno in ay ay ay ka qayb qaataan xilligeediina timi waxbarashada markaasi intay soconaysaa ta secondariga marka la eego ta farsamada gacanta ee alxanka ama wastaadnimada waxyaabahaas intee wakti intay soconaya wastaadnimada iyo iyo farsamada gacanta inta badan waa lix bilood lix bilood baa qofka lagu baraa marka marka basica looga bilaabo ta kale secondaryga imanka heshiiska waxaan ula galay jaamacadda waa sanad
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee somalilan cabdiraxmaan sheekh xasan halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo
tobanaanu gaarin tabaarweyna aan lahayn toraygu qalatay habaar aan tacliin lahayn qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen tifti kadida wadnahaa tashlayga yidhi oo barbaygu taalla weligeedba aan tirmayn
halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo deegaanada bari ka xiga degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka taagan xaaluf daran iyadoo xilli roobaadkii dayrta ee ina dhaafay uusan ka dayin deegaankaas halka gugiina uu ku yaraa deegaankan oo ah meelaha abaaraha darin ee ka dhaceen sannadihii laba kun iyo lix iyo toban iyo toddobiyo toban ayaa hadda xoolaha lagu quudiyaa raashin dadka qaarna ay caleenta geedka garaska ay u jafaan waryaheenna gobolkaas cabdirasaaq haajirow ayaa haddaba deegaanadaas socod ku maray waxa uuna inooga soo diray warbixintan
waa cilmi cali daahir da'diisu waa toddobaatan jir waxa uu saaran yahay geed garas ah oo caleen uga jafayo toddobaatan neef oo aricaata ah waa deegaan mii ah oo la yidhaahdo daadaa leh oo degmada gurceel ee gobolka galgaduud ka xiga dhinaca koonfur bari soddon kilomitir
qoftii jafi kartaa adugu maxaa tirada inta jafto faraqaha ugu soo ariga ugu soo gurbee haye asaa arigaas gurga dhoobanay adigu ah labaiyo tobanka cawdaa iska gurbsa haye garaskaas maahan geed kaloo madow Haye.
lagama helo haye garasku waa geed caleemo wakhti kasta qoyan leh waa geed abaareed caadi ahaanna ma ahan dhirta xooluhu cunto geedka garaska ah kuma badna deegaanka geedgeedka ku yaallana waa la kala yeeshay cilmi geedkaas marba qayb ka mid ah ayuu xoogaa maalintii caleen ah uga soo jafaa arigiisa oo uu cunaa geedka uu dul saaran yahay oo uu ilaashado qayb dhan oo ka mid ah waa uu caddaaday waana qaybtii xooluhu ay soo dhammaysteen wuxuu quudaraynayaa inuu geedkaas uga soo saaro jiilaalka ariga yar kuna gaarsiiyo xilli roobaadka guga oo la filayo dhammaadka bisha abriil kabil kabil daruur roob kama xiimi waa guriga ay joogaan haa kabil kabil aha daruur roob kama aysan xiimi waa gartay xoolahana waaga nafta ku jirtaa waa gartay dadkii ee ku dhaqmi jirana waa ag joogaa waa gartay toddobaatan sanaan jira ah aha toddobaatan taas sano guriceel iyo guriga aan joogo intii ka dhexeeda ma aana dhaafin wixii aan dhalay biyiyaan ku dhalay wixii aan dhaqaayana biyiyaan ku dhaqmo saakana subax aan ka liito sooma marin waa ilaahaygii subxaana qaadirahan untaan hoos joognaa maahane saakan midad iyo miduuyo dhibaata nooma dhiman xaaluf kaga jira deegaanka ayaa keenay in dantu ay ku qasabto in garaska uu caleentiisa u jafo cilmi oo qoyskiisu ka kooban yahay toban qof waxaa noloshoodu ay ku tiirsan tahay arigaas caano kama helaan wax u iibgalana ma jiraan wax neef magaalo la geeyey markii laga waayo haye ayuu ka hadlay samaanadan intii adigu maxaa tiradayey dhowr soonqaad intii ka dambaydana haye magaaladaas adigu maxaa tiradayey dadka ku nool oo maqaarada ku leh haye aan saas adigu maxaa tiraday aan baryeysiin waa gartay hameenaa wax kasoo helnay hameen laga waaya waa gartay wuxuu sheegay in dadkii xooluhu ay dhaafeen ay magaalada ku xaroonayaan isaguna haddii xoolaha yar ee u haray ay ka baxaan ay dani ku qasbi doonto inuu xaroodo haddase waxau rajaynayaa in garaskaas uu ku samata bixiyo xoolaha waxaa jira xoolo dhaqato iyagu aan helin garas laakiin taas beddelkeeda raashin siiya xoolahooda waa goor galab ah geel ayaa u socda meel geed qallalan korkiisa oo ay u saaran tahay fuusto la kala jaray oo masago lagu shubay goobta waxaa kaloo ku xaraysan xoogaa ari caata ah oo isna masagada lagu siiyo xeradaas ninka ku shubaya goobtaas raashinka ee xoolaha siinaya waa daahir cabdi cali wuxuu siinayaa raashinka konton neef oo ari ah iyo labaatan geel ah deegaanka uu ku sugan yahay waa benyacad oo bari labayo labaatan kilomitir ka xiga gurceel dhulku waa abaar indhahayguna ma qabanayaan wax geed ah oo ay xooluhu daaqaan raashinkan geedaan ku quudiyaa haye nafaan uga dhigayaa waa karsho biyo iyaan ku karshay haye waa kaasaad u jeedaan walwalaaqa saddex qayb baa u qaybisay maxaa maxaad kala jeedaa geela waa kala booba waa geel aad u liitay waxbaa ku jira say u kala qaybisay waxaan u kala qaybshay waxaan isleeyahay yow kala boobinoo neef walba xoogaa waxaa waxaan siinayaa wax walo garaam haye ah kaa waya marka midka yar yarkaa waxaas yarkaa hoogaa ku sameeya waxaan isleeyahay waa yaryar yahay oo isagu laakiin geela aad u liitaa midka baafafka ugu dhigaa wuxuu sheegay kiishka masagada ah ee kontonka kilograam ah in laga soo siiyo toddobiyo toban dollar wuxuu shan maalmood ku deeqsiiyaa labaatan neef oo geel ah hadda geela waxba ugama irmaana waxa keliya ee uu hadda raashinka u siinayo waa badbaadinta nolosha xoolaha iyadoo uu dayn ahaan uga soo qaato baqaaro ku yaala gurceel miyiga dhulka bari ka xiga gurceel intaan socodka ku marayay waxay indhahaygu qabteen ilaa iyo toban aqal soomaali ah kuwa oo laga guuray dadkii lahaana magaalada ay galeen markay dhammaadeen xoolihii deegaanka waxa uu abaar ahaa sannadihii laba kun lix iyo toban iyo laba kun toddobiyo toban waxaana aqalada ag yaalla lafaha xoolihii baktiyey iyo saantii dadkii guuray oo sii muuqata waxaase jira qoysas iyagu goobtaas ku haray waxaa ka mid ah maryan cabdi waa hooyo lixdan jira waxay sheegtay in konton sano halkaasay ku nooshahay isku daro waa konton geedahu iska xagaa jiliftooda kore oo geedka asalka la dhaho oo iska xagtaa shinba ma siiyaan lacag ah, neef aan inta u gadan raashin uga soo baxshaba iguma jiraba geedahaasu iska xagtaa waxay sheegtay maryan in geed qoyan iyo xaab toona uusan dhulku lahayn riyuhuna ay xagtaan geedaha qalalan jiliftooda laakiin iduhu aysan xagan karin taasina ay keentay markii ay waayeen waxay goostaan in ay wada dhintaan maryan qoyskeedu wuxuu ka kooban yahay labaiyo toban qof waxay sheegtay in tirada arigeeda laba kun toddobiyo tobankii ay ahayd shan boqol oo neef waxay intaa ku dartay in ay ku nool yihiin dayn ay ka qaataan baqaaro ay leeyihiin dad qaraabo ah ilaa iyo haddana lagu leeyahay kun iyo shan boqol oo dollar xoolaheeduna wax la iibsado aysan lahayn dad badanaa iska tegayo guryahood iska faaruq yihiin oo magaalada bal miskiin magaala ma baktida magaalada ku aad magaalada ku aad waa gartay nuuro maxamed xersi waa konton iyo siddeed sano jir waxa ay ka mid tahay dadka degan miiga koonfureed ee gurceel waxay sheegtay in goobaha ay biyaha ka helaan oo ah barkado aysan afar sano oo lasoo dhaafay aysan wax biyo ah gelin lixdan neef oo arya iyo toban geel ah ayay haysataa nuuro iyo waxa ay dhashay iyo kuwii ay sii dhaleen oo dhammaan shan iyo labaatan qof ah
dooyadaha iyagana saasoo kale la yiraa bal waxay soo baxda wax kuleedihiin aan wax noosoo shuba waa garta markii lagu shubo waa la hirlaysta haddana midkii isagii haddana la wacaa waa garta waxaana weheliya afar qoys oo kale oo carruurteeda ah oo goobta wadaa degan waxa keliya ee xoolo u ahna waa intaas nuur waxay quudaraynaysaa in ay bixiso daynta lagu leeyahay hadda oo dhan kun iyo laba boqol oo dollar aabihii reerka oo toddobaatan jira isaguna waa uu xanuunsan yahay oo waxa uu jeefaa laba bilood aqalka miiga mana garanayo xanuunka haya inay wax uun ka mid ah xoolahooda ay gaari doonaan guga si kastoo ay ku gaaraan kana soo kaban doonaan hay-adda la socoshada haqabeelka cunnada soomaaliya f s n a u oo iyadu sahan ku samaysay deegaankaas ayaa sheegtay in degmada gurceel uu roobkii dayrtu uusan ka da-in iyadoo xilligaas ay dhaleen arigii rimay xilligii guga taasina ay ku noqotay dhabar jab soo gaaray wixii xoolo uga haray abaarihii hore cabdi xuseen rooble oo ah madaxa f s n a u ayaa raadiyaha ergo u sheegay in wakhtigan xoolodhaqatada soomaaliyeed waxa ugu daran ee ay u baahan yihiin in laga caawiyona ay tahay biyaha oo wax kasta oo ay helaan ay ku bixiyaan biyo dhaamis haddii taasi loo joogteeyana ay jilaalka hadda jira sii joogi karaan marka hadday biyadhaan ku filan helaan isla markaana ay usoo dhawaadaan dhulka yani yani biyaha caadiga ah ama joogtada ah haysta in ay yani jilaalkan si fudud ay u mari karaan inkastoo culays badan uu imaan karo haddii yani roobka guga uu daaho oo xilliga la filayo uu dib uga sii dhaco xoolo badan laga yaaba inay dhintaan gaar ahaan yani cabdirasaaq xarsaa jirow idaacadda ergo magaalada gurceel waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay cabdirisaaq haajirow oo warbixintaa inala socodsiinayey halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragtay dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan markaad si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkan haddaan aadno dhinacaas yaxriyaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ka biloobay goobaha waxbarashada ee xeryahaas ku yaala hannaan quudin ah oo lagu gaadhayo carruuraha waryaheenna axmed nuur yogol ayaa arrintan wuxuu ka waraystay maxamed weli xuseen cali oo ka tirsan hay-adda w f b xafiiskeeda dhadhaab maxamed weli ugu horeyn waxaad nooga warantaa sistamkan cusub ee dhanka cuntada ah ead kusoo kordhiseen iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadday yihiin iskuullada hoose dhexe iyo sidoo kaleeto ee iskuullada lagu barta farsamada gacanta waxaad sidoo kaleeta aad dib u soo celayseen qaar ka mid a raashinkii la gooyey sida borashka nafaqada ee la siin jiray caruurta yaryarka ee da-dooda markaasi ay labada sano ay markaasi ay ka yar tahay marka bal arrimahan waxyaabaha xilligan kusoo aadiyey inaad soo celisaan maxay ta bal ugu horeyn arrinta nooga warran nagusoo aan kusoo kusoo biiray w v oo markii horena qaarkood si lasii lasii qaadan jiray oo laakiin markii dambe qadka ka baxeen oo haddana dib loo soo celinaya iyo kuwo kaleto oo lasii ayakana lasii booriyey sida cuntada aan sheegayo oo iskuulka oo marka hore iskuulka laga bixin jiray boorishta iyo iyo iyo saliidda bese oo kaasoo caruurta loogu talagalay inay iskuulka ku reebto ee waxbarashadooda ay booriso oo hadda lasii kobciyey oo loo bedelay bariiska iyo saliidda iyo iyo misir digirta aan u yaqaano balses loo yaqaano oo taas aho deengu deenguuda loo yaqaano afka soomaaliya waxaa kaleto aan wakhtiga hore ilmaha caruurta yaryar oo loogalagala dagaali jiray dhanka cudurkan oo tabardarrada ah oo marka hore laga bixin jiray laga bixin jiray raashinka oo la qaadanaya lala bixin jiray ayaa dib loo soo celiyey oo waqti badan qadka ka baxday ayaa bishii labayo tobnaad labada kun iyo sideed iyo tobanka dib loo soo celiyey oo loogu talagalay inay ilmaha lagu booriyo oo lagu booriyo nafaqadooda oo lagala dagaalaya xagga malnutrition waxaa kaloo ayadana waqtiga hore jiri jirtay inay meelaha wax lagu barto oo sida yeeb oo farsamada gacanta lagu barto laga laga bixin jiray raashiin raashinkaas oo waqti horey qadka ka baxay oo hadda dib loo soo celin doono bishan hortaayana ah labada kun iyo sagaal iyo tobanka
marka maxmed weli maxay tahay ujeeddada hay-adda w f b ay ka leedahay in raashinkan cusub sida briiskoo kale ay kusoo kordhisay iskuullada ku yaalla xerooyinka dhadhaab si markaasi ardayda loo siiyo ujeedka ugu weyn muxuu yahay barnaamijkan aad ka leedihiin
barnaamijkan waxaa loogu talagalay muhiimadda hadda waxaa waayey iskuulka iskuullaha cuntada la geenaya sidii marka hore boorishta iyo iyo iyo iyo saliida waxay waxay waxay waxay waxay waqtiga waqti dhumiska oo caruurta inay cidda u baxaan ama iskuulka ay ka dhuntaan ayaa loogu talagalay inay cidda lagu hayo waxaa kale waxaa jirta ilmo yarin iskuullada lagu hayo lagu hayo iskuullada lagu hayo oo cidda ay u bixin oo cashirka ay ay u goynin waxaa kaletoo jirtay maadaama ciyaal yaryar la keenayo iskuulka oo sidoo kalete aan u adkaysan karin gaajada waqtiga ay wax qaadanayaan ayaa loogu talagalay markii wax degdeg ay heli karaan iskuulka dhexdiisa sidoo kaletay wax la dhaho enrolments enrolments maxaa waaye inay booriso tirada ama ay kobciso tirada iskuulka ciyaalka imaanayaan waayo ilmihii day ay maqlaan in iskuulkii wax laga bixinayo oo meel lagu baahanayo ay ahayn ama meel dadka lagu dhibaayo ahayn maxay damci inay bulshadii ay ilmahooda keenaan iskuulka waxaa kaloo jirta cuntaasoo marka hore ahaan jirta boorish iyo saliid kilix ayaa hadda markii la arkay inay waxtarkeeda ay saa'id noqoto oo ilmihii iskuulka soo gelahaan oo gabdhihii iskuulka la keenayo oo ilmihii yaraa iskuulka la keenayo ayaa hadda loo bedelay inii la bixiyo bariis iyo digir laisku karinayo iyo saliideedii soo ilmihii marku uu iskuulka ka baxayo wuxuu tegayaa asagoo wax dhib aan qabin ama raxaraad ama gaajo aan dareemayn maxaduuli su-aasha kale waxay tahay tusaale ahaan qofka qaxootiga ah haddii uu qaata raashinka oo keliya balse uusan kombyuutarka uusan farta saaren qofkaasi ma helaya lacagta bambajukula loo yaqaano ad ugu talagasheen qofka in uu qudaarta iyo wixii lamida uu ku gato islamarkaana qofkii aad siisaan qofka keligii nool shan boqol oo shilin oo lacagta dalkana kenya u dhigantana shan dollar halkaas sidoo kale wixii hal qof ka badan aad ugu talagasheen in bishii aad siisaan afar boqol oo shilin oo u dhiganta afar dollar raashinka marka la qaadanayo oo duurka aa qaadanayso raashinka markaa farta saarto oo cuntadaada raashinka aa qaadato waxaad isku xiran farta iyo cuntada raashinka aa saarta iyo bambajaakulaadii wixii aa lahayd wixii aa lahayd qiima ayaa isku xiran soo qofka hadduu intuu raashin qaato hadduu uu raashinka imaan waayo oo farta saari waayo waxaa la dhaho biometriga uu mari waayo raashinka uu imaaninba uu soo xaadirin bambajaakulaana ma helayo so waxaa dhacdaa marmar qaar inay inay qofkii uu bishii uu farta saara junly bishii juun uu qaatay cuntadii cunta raashinkiisii uu qaatay ama farta uu saare oo bambajaakulaadina ay helin marka waxaa ku dhici kartaa cilladaha cilladaha maxaa ka mid ah inuu simkii ka hallawsan yahay oo qadka uu ka hallawsan yahay ama cilladu ay ku imaata uu kaa dhumay ama laga yaabo inay cuntadii waktiga ayad ahayd loogu talagalay bishii inaan la bixin cilladaha markay ku imaadaan maxaa la rabaa inaad soo qaabilta meesha xurunta helbdeska oo lagu caabiyo dadka inaad toos u imaato oo cilladaada aad sheegato haddii ciladaada aa soo riboodgareyn waysa ama aa soo sheegi wayso oo meesha qaybta helbadeska aa keeni wayso hide ciladii inay ay maxay noqon ay adig ay marka qaybtii wixii aa u lahayd qiimo ay kaa gashay qofka qaxootiga lacagahan aad ugu shubtaan telefoonka markii uu la baxahayo markaasi waxaan ognahay inaan loo ogolen qofka in uu lacag cadiin ah uu la baxo in sida xarumaha embesado kale inuu intuu tago lacag cadiin ula baxo loo ogolyo kale inuu ku qaato raashinka daruuriga sida sonkorta briiska caanaha iyo waxyaabaha kale daruuriga sida qudaarta oo kale qofkaasi marka xiliyaduu la baxahayo dukaamada markaasi uu raashin ka qaadanaya aad ugu tala gasheen ee aad qandaraaska la gasheen ma lacag baa laga goosanaya tan kale waxay tahay su-aasha kale qofka ma hal mar baa markaasi w b o gasha inuu la baxo dhammaan lacagta usoo gashay mise wuu yaryaraysan karaa inaan ka sheego meeshan maxaa waaye markaad aada qiimahaada aad ka soo beeganayso dukaanka inna wax inna wax charges ama wax oo oo ay kaa goosanayso sida ambesarka kolet markaad lacag kala baxayso ma jiro mar bambajaa kula haddaa baxsanayso wax charges ma jiro midda labaad beneficiarieska waa loo ogol yahay inay inay inar in yar ay u baxsadaan waxooda laakiin waxaa kaloo ayadana jirtaa inay xor u yihiin inay hal mar wixii wala qaadan karaan oo ayaga ay markaa cidda ku ku ku macaamiilan karaan ama ay ku yaraysan karaan sidii loo baahanya laakiin w v ma diideyso inuu qofka halahala oola baxo
qaxooti horaan ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ku laabtay gudaha soomaaliya islamarkaana duruufo sida ay sheegeen ku haystay gudaha soomaaliya ay dib ugu soo laabteen xerooyinkan iyo weliba kuwa markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan dadkaasi u n hr ba waxay siisay boonooyin ay ugu talagashay inay raashinka ku qaataan marka boonadaasi markii la siiya iyaguna ma galaan systemkan lacagaha lagu siiyo dadka qaxootiga ee kale dadka ritaaniiska ama dadka cuswan oo kusoo noqda xareyaha waxaa marka hore qaabishaa u n h r markaa ka dambe waxaa la siiyaa qaarkood si ay u kala nugul yihiin ama sidii u n s r ay u kala bixisa ayaga garanayaan marka waxaa la siiyaa kaar kaarkaasoo u ogolaanaya inay w v cunto siiso inay w v cunto siiso laakiin kaarkaasoo la dhaho token tokenka ayaa marka w v ay ku bixin kartaa cuntada laakiin cuntada la siinayo qaabkii loo qaadanaya cuntada xarada way ka duwan tahay oo ah qofka markuu raashin qaadanayo oo kaarkiisa isku toosan yihiin wixiisa waa inuu maro systemka biometric kaasoo u ogolaanayo inuu cuntada raashinkana qaato cuntadiisa qiimaha aheyd ee bambajakulagana asagana ay usoo gashay markaa iyagu systemka maro marka dadkan waxay oga duwan yihin dadkaas tokenkii bay la imaanayaan raashinkay qaadanayaan laakiin systemka ma maraan raashinka waxaa loo siiyaa si nidaam kaleto oo aan systemka ahayn ba oo la gelinaya loo siiyaa marka dadkaas ayaga ma helaan qiimaha qiilaha qiimaha jakuulada ma helaan laakiin waxay helaan raashinka kaasi wuxuu ahaa maxamed weli xuseen cali oo ka tirsan hay-adda w f b xafiiskeeda dhadhaabkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii beeraha aanse ku nasanno wax yar codadkii macaanaa ee hibanuuro iyo cabdiqays
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadamnimada
iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii tacab ee aan kaga hadli jiray wax soo saarka beeraha maxamed xaashi tawakal ayaa inoo haya
barnaamijka beeraha waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay waxyaabaha ay tahay beeraleyda soomaaliyeed inay sameeyaan marka ay bedelmaan dalagyada ay beeraan xilliga jiilaalka gaar ahaan beeraha ku baxa waraabka biyaha webiyada xilligan oo lagu guda jiro xilliga jiilaalka ayaa webiyada soomaaliya ay biyo yareeyaan waxaa haddaba lasoo sheegayaa in meelaha qaar ee gobollada dalka ay webiyadu biyo yareeyeen qaar ka mida beeraleyda soomaaliyeed waxaay ku waramayaan in dalagyadii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmay taasoo ay u aanaynayaan biyaha ay ku waraabiyeen beerta haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa beeraley arrintaas ka hadlaya iyo talada khabiirka waxa ay arrintaas tahay laakiin marka la fiiriyo dhibaato ayay sanadkan iyo dhammaadkii sanadkii horeba beeraleydu ka cabanayaan oo ah dalagyada ay soo goosteen aysan hayn dalagyadii hore oo aada u hooseeya waxsoo saarka beeraha bal haddaba wax soo saarka beeraha ee buur dhuubo iyo sida uu yahay ayaan ku bilaabayaa barnaamijka waxaan waraystay faarax axmed cabdulaahi oo ka mida beeraleyda soomaaliyeed ee ku nool magaalada buur dhuubo waxaana marka hore weydiiyey bal waxa uu isagu beerto aniga waxaan beertaa beerwebi ee buundada sokodeeda ku taalla ayaan beertaa beertaasna waxaa ka baxa sida muuska liindhanaanta galleyda iyo qudaarada yararka oo kala duwan oo dadku u yaqaanaan qudaarta cagaaran marka waa beer oo jina miya webiga biyihiisa lagu waraabiyo mawiga matooraa ii saaran ha laba matoor baa ii saaran intee hegtar bay beertaadu dhan tahay beertayda toban hegtar waxaa waraabiya oo webiga hoose matoorka meel baraag aan biyo kusoo shubaa toban iyo sideed hegtarna biyo dhaxda aan kasoo qaaday baan ku waraabiyaa marka iiga waran marka hadda beertii ma goosateen oo mase u baxday beertii aan sanadkan aan dalaga badan saartay oo hadda sida geleydao kale aan saartay waa iga halowday dadkaan hadda sanadkan waxba rajada fiican aan beeraha ka lahayn baan ku jiraa waa gartay maxay tahay marka rajo la-aanta maxaa keenay rajo la-aanta waxaa keenay geleyda xilliga ay sabuulka noo saarsan lahayd oo kale a cudur naga galay waa naga jiratay liinta laftinkeeda markii ay mirihii xilligii ay miraha koritaanka ay ku jireen ba waxaa naga fuulay bahal daksihaan aad moodo boog baa naga gashay marka tayan umaanana helin aan shidaa aan ku buufsano oo sun iyo haamo iyo midna umaanana helin taas ayaa nagu dhacday waa gartay marka cayayaankii baa ku dhacay miyaa beeraha galayay ha cayayaankaasaa kalifay ha inay dib u dhacaan beeraha cayayaankaasaa kalifay waana xilliyada ay sanada xoogaha ay yararoon tahay buuna badanaa imaadaa marka macnaha xilligan oo kale waxay ahayd xilligii inaad goosataan beeraha la filayay soo maahan xilligan oo kale ha waa xilligii inaan badarka goosano qudaarta kala duwan oo sida qaraha iyo liinta iyo waxoo dhan ay suuqa noo soo galaan ay ahaan jirtay wey oo dadka safar ay u diyaarsanaan jireen wey dibdhaca waxaa keenay sanadii way naga daahday marka hore oo sanada waa laga wartugaayey kadibna geedihii dayba jirre imaaday waxay noqonaysaa wax laga qashdhacay bay noqotaa aminkaan hadda qofka ugu fiican hadda u diyaargaroobaya in loo diyaargaroobi waayo waxaa keenay macnaha dalag xumadaa keenay iyo shaqaalaha ka washacay marka dadkana badanaa beerihii iskaashada noogu jiri jirina waa iska hulaaleen oo magaalooyinka kaleba buuxiyeen oo dad fiican oo hadda qaableena beeraha nooma joogaan marka adinku intee ka heshaan abuurka oo kale xaguu idinkaga yimaadaa abuuraadka dadka hadda dadka ugu fiican wax abuurta hadda badanaa waxay kaa imaadaan degmada baar dheer ee hadda noo jirta boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddon noo jirta dadka kala imaada waa arkaysaa luuq oo kale hadda waxay noo jirtaa boqol kilomitr bay noo jirtaa waa laga keena hadda abuurka geleyda oo kale sanadkan hadda la abuurtay qaarna luuq buu magaalada kasoo galay qaarna wuxuu kasoo galay baar dheer u kasoo galay ani abuurkii igu dameeyey niman gaasyalan xiriir la leh oo dhanka luuqa ah iisoo dhiibay kuwaasa iisoo dawiyey saasaan waxaan ayuu gacantayda abuurka kusoo gaaray iyo hadda shidaalkii aan ku waraabiyey sanadkaan aan ku howlgalaybu ha marka waxaa ii sheegtaa faaraxow hadda beertii wax saaran miyaa jiro oo dalag aad filayso inay kuusoo go-aan mise hadda kadib baartaa dalagii waad goosato inaad wax abuurato beertii hadii qarashkii badan bay naga qabta hadda inaan meel aan ka aadano kale ma jirto hadda laakiin waxaan iigu rajo fiican hadda liinta hadda aan kuu sheegaya iigu rajo fiican waayo dadkii geleyda abuurtay haddayba ka cajiseen oo falkii waa laga joojiyey waraabna waa laga joojiyey oo shidaalkeedii waxeedii way go-een marka hadda rajo fiican oo weyn beerta kama lihi matoorada ma degaa ma shaqaysaa labadaba waa ka walaacsana waayo hadda waxaan kusii shaqeeya oo dakli aan kusii wadanaa waa sii gabaabsi oo waa iga sii gaabsanaya aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa faarax axmed cabdulaahi oo ka mid ah beeraleyda soomaaliyeed ee ku nool buurno waad mahadsan tahay faarax walaal si wanaagsan adaa mudan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
bal markana dhegaystayaal aan idiin soo gudbiyo sidii aad hordhaca barnaamijka ku maqlayseen qaar ka mid a beeraleyda soomaaliyeed ayaa soo sheegaya in dalagyadii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmay gaar ahaan yaanyada waxayna arrintaas u sababaynayaan in webiga oo biyo yareeyey aawadeed ay tahay in beeruhu dalaga ka baxaya hadda aysan wanaagsanayn mid ka mid a dhegaystayaasha radio ergo oo ku sugan gobolka hiiraan ayaa nala soo xiriiray oo bal ka warramaya sida uu noqday dalaggu beertiisa ku abuuray
radio ergo waxaan joogaa gobolka hiiraan waad mahadsantihiin sanadkan waxaa ii baxay yaanyo aan dhigtay biyihii hadda webigii waa dhammaaday oo hadda ilaahdu ku xoogaha waa isku xumaada biyaha marka yaanidii aan tallaalay way bedelantay maxaa marka aan la macamili karaa haddii oo hadda aan biyahaas makasii dee mase waan kusii wadaa idinkaa idinka rabaa telo ergo haddaba maxay tahay in beeraleyda soomaaliyeed ay sameeyaan marka ay dhacdo in dalagii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmo biyaha beerta lagu waraabiyey aawadeed waxaan wax ka weydiinay qabiir dhinaca beeraha oo la yidhaahdo cabdulaahi cali xuseen oo aan marka hore weydiiyey bal in uu ka waramo waxyaabaha ay tahay in la sameeyo si beeraleyda soomaaliyeed dalagoodu uu ugu guulaysto
waad mahadsan tahay ergo oo waa idiin mahad celinaynaa walaa waxaa ka mid ah guriga sideedaba hadda guriga ii sheeg annaga hadda waxaan nahay guriga jubba shabeelle wubu guraa ka annagana inta badan wuu biyareeyaa marka biyaha nafaqaday ka tegayaan markay biyaha ay dhiiqada dhaafaan nadiif noqdaan nafaqaday ka tegayaan ma garad waa garta sidee bay nafaqada uga tegayaan xoogaa haddaad faahfaahayso cabdullaahi waxa weeye biyaha markay gaduudan yihiin oo xagaaga ay joogaan oo ay gaduudan yihiin biyaha oo ay dhiiqada yihiin nafaqay wataan ma garan markaanay cadaadan inay nadiifka noqdaan wax nafaqa la yidhaha male waxa weeye waxaa laga yaabaa inay cusbada yihiin laga yaabaa ma garan dhanaan noqdaan marka sidaa darteed nafaqa male waxaa lagu kaalmeeya baashi kushiimada la yidhaha kushiimada lagu kaalmeynayaa waraabkan waa loo badanayaa marka boqolkii konton boqolkii konton boqolkii konton waxa weeye way lumaysaa oo waxa weye hurufkan kuleelka macnaha oo raada dabeeshan kuleelkaa iyo biyihi oo nafaqa leh aan isu gelaya ma garan marka biyaha inay nafaqa beelaan ma waxaa keenaysaa webiga biyo yareeyey ee biyihiisu yaraadeen mise sababo kale ayaa la xiriirtaa maya biyaha biyaha biyaha ayaa laba maadaa weriga markuu buuxay biyaha gaduudan yihiin waxa weeye waxay wataan macnaha beelaha way nafaqaynayaan ma garan markii ay macnaha sidaa u cadaadaan oo ay naiibka noqdaan yaraadaanna nafaqadaa ka tegaysa beelaha waxba kuma tarayaan marka xilligaas oo kale maxay tahay in la sameeyo haddii sidaas biyihii nafaqada oga tagtay ma in lagu sii wada dalagiiba maxay tahay wax in la sameeyo ay tahay waxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa bahal kushiimo kushiimo bahal kushiimo la yidhaah oo beeraha lagu nafaqeeya ayaa lagu shubayaa ma garan see loo adeegsanaya taas marka haddaa xoogaa sii faahfaahayso waxaa loo adeegsanayaa taas waxaa wey kiimtaala konton konton kiilay ku imaadaa beeraha nafaqadeeday kor usoo qaadaa waraabka la waraabinaaba taasaa lagu buurinaya o lagu shubayaa oo macnaha leelleen baa loo raacaya taasaa lagu shubaya o lagu waraabinaya marka ma biyihii baa la adeegsanaya mise biyo kale ayaa la isticmaalaya marka ayagaa la adeegsanayaa markaad inaad waraabiso rabto ood beerta fasho oo diyaariso kushiimadaasaa beerta dhexdeeda lagu shubaya dhulka aad waraabinaysay kadib biyihii aa la siinayaa waxaa jira dad beeraley ah oo nala soo xiriiray oo yidhi tusaale ahaan yaanyo ayaan beeranay markii yaanyadii la beertay oo beerihii ay ku beereen biyo ayay ku waraabiyeen biyihii webiga kalarkii yaanyada dhan way isbedeshay marka ma lagu sii wadi karaa oo biyihii ma lasii lagu sii waraabin karaa mise waa laga daynaya taasoo kale maxaa ay xalkeedu tahay waa la buufinaya waa la sun baa la siinaya yaayada haddii cudurkaa keento waa la buufinaya sun baa la siinaya ma garan waa garta sun noocee baa la siinayaa sun waxaa weeye sun beerinayda taqaano ankar sun la yidhaahaa ayaa lagu ayaa ayaa ayaa lagu buufinaya ma garan marka ayadaasaa lagu buufinayaa marka cudurkaas ayadaa ka ka biinayso kushiimadaan hoosaa laga siinaya ma garan marka kushiimada waxay u keenaysaa qabow suntan waxay ka dilaysaa baalkii xeri ku jiray ka dilaysaa marka sidaas baa la yeelayaa sideedaba waxaa weeye jilaalkii marka xilliga camal la gaaro fasalka beerta la saaro boqolka konton wuu dhumayaa boqolka konton baa soo baxaysa laano biyaha nafaqa male biyaha nafaqa lahayn waxa weye biyaha marna nafaqay wataan biyaha way gaduudan yihiin waa dhiiqo oo beerta nafaqa duwaan qabow hadda biyaha waad garanaysaa weli markaad geysa biyaha kuleel wey ma garan habeenkiiana la waraabiya habeenkia beeraha la waraabiya markay biyaha qaboobaan hadda xilliga haddii biyaha lagu sii dee biyaha waa kuleel waxba kuma tarayaan fasalka marka dalagyada sidan oo kale xiliyadan jilaalka oo kale oo biyaha noocan oo kale marka lagu waraabiyo sidaas noqda maxaa ka mid ah waxaa ka mid a yaanyadaa ka mid a ansalaatadaa ka mid a basashaa ka mid a qaraha ka mid a dhamaan qudaarta macnaha geedniweelka oo macnaha isheeg qudaarta midna waa qudaar geeda adeeg hoshida gelleyda waa qudaar adag sida digirta way xun tahay laakiin qudaartan yaryar oo arkaysa oo yaanyada ama ansalaatada ama iisha begelka waxa weye qudaartaadi lugudna saas weye macnaha xilligan way dhinaysaa waa gartay maxay tahay marka cabdulaahi talada kale aad siinayso beerleyda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya ee arrintan ku saabsan beerleyda waxaan leeyahay horta marku horeyso qudaarta waa in beeraha loo macnaha fasash loo kala dheereeyo laanahu lixdii biloodba hal mar ayaa qudaarta la rabaa in la tacbo haddii lagu celceliyo oo ii sheeg fasalkiiba sanadkii afar biyajaaliya beerta la tacbo beerta cudurra ay keenaysaa nafaqadeeda way yaraanaysaa ma garad marka waa in fasal loo kala dheereeyo sanadkii waa in laba jeer beer la tacbo marka macnaha goosto fasalka saddex bilood ama laba bilood beerta waa inay dabayshato marka kadib ayagoo wax bixinaysaa laakiin haddii biyahan nafaqadeena lagu celceliyo oo hadda ii sheeg aad ka goosato oo isla markii beertay jeera aad ku soo celiso waxba ma bixinaysa beerta waxba kama baxayaan waayahay aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cali xuseen oo ah khabiir dhinaca beeraha waad mahadsan tahay cabdulaahi waaya adaa mudan walaalo
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka beeraha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed xaashi intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaasyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii codka dhegaystaha aalaaba waxaa isku soo dubaridda foosiya cumar
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka codka dhegaystaha oo ah barnaamij ay fikradahooda nagula wadaagaan dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala socda mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dhegaystayaasha ayaa nagala soo xiriiraha telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban iyaga oo nala wadaaga xogaha ka jira deegaanadooda fikirkooda iyo weliba waxyaabaha kale ee la xiriira wacyigelinta bulshada oo ay soo jeediyaan fikrado haddaba maanta barnaamijka waxaa ka qaybgelaya dhegaystayaal kala duwan oo nagala soo xiriiray gobollo kala duwan haddii aan ku horeeyo dhegaystaha ugu horeeya wuxuu nagala soo xiriiray gobolka sanaag dhegaysi wacan asalaamu calaykum salaam dhammaan shaqaalaha iyo salaam salaamadiin salaan intaa kadib waxaan soo gobolka sanaan gaar ahaan degmada bini madare magacayga waxaa la yidhahnaa ismail cali maxamed marka hore shaqaalaha dhammaantood shaqaalaha ergo waa mahadsan yihin maadaama dadka waxay igu samafalaan si fiican aan idaacadaha kale igu samafalin idaacadaha kale igu adeegin igu adeegaan sidaan idaacadaha kale igu adeegin idaacad aada iyo aada caalamka ka shaqaysa weeye fiican runtii aada iyo aada idaacadsidaasi weeye dadkeed u dadaalaan ergada way qaataa waayaa siitaa waa soo qaataa waa soo gudbisaa halkaa aada iyo aad yaan caalamka idaacadaha ushaqeyn bay ushaqeysaa ergu waxaan leeyahay ergu halkiisa waa joogtid sidaa fiicanay ugu shaqeysana waa uga maari waa aad baan ugu mahadbalgeynaynaa intaa kadib baadarkiisa gobolka sanaag gaar ahaan degmada eergaabo ee gaarkeeda gobolka sanaag fara badan baa lagu hayaa dowladda shacabka wadaalilah waxaan leenahay inay usoo gurmadaan baan doonaynaa inay usoo gurmadaan dadka ugaarsanaya gaar ahaana deerada tala yiraahdo ugaarsanaya inay ka tallaabo ka xigaarsanaysaadaan baan u baahannahay sababtoo ah xoga yar bay abaartii noo reebtay dadka joog
waa tahay dhegaystayaal dhegaystaha xigana waxa uu nagala soo xiriiray magaalada buhoodle isaguna waa kan
assalaamu calaykum raadiyo ergo magacaygu axmed maxamed maxamuud oo jooga magaalada buhoodle gobolka gobolka cayn waxaan rabay inaan halkan ka soo jeediyo in ilaacadda ergo ay ku soo darto barnaamijyo dadka laga wacyigelinaya aafada qabyaaladda waayo waxaan ognahay barnaamijyada fara badan ee ay raadiyo erga sii dayso badankoodu inay u yihiin waxyaabaha maxaan ku rahdaa nololaha aada nololaha aasaasiga ah oo ay kamid yihiin sida maxaan ku rahdaa baahiyaha shacabka laakiin mar wara kumaysan soo darin waxa la yidhaahdo aafada qabyaalada ku haysa ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay waa in lagu soo daraa barnaamijyo dadka laga wacyigelinayo aafada qabyaalada oo aada iyo aada iyo aada iyo aada soomaalida halkaa dhigtay oo weliba ay prioritiga saaraan si qabyaalada looga baxo waxyaabahan kale ee nolosha asaasiga waxaa la heli karaa marka qabyaalada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa tahay weli barnaamijka codka dhagaystaha ayaad maqlaysaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karan ay naga dhagaysan karaan radio ergodet o r g iminkana aan idiin soo qabto dhagaystaha xiga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa asad abuukar maxamuud iloole waxaan kasoo hadlayaa degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa degmada ka jir weligiiyo biyihiisii guraayo xoolihii iyo daylaha guuriyo deerihii dadad guur ku dhacay marka biyihiyo sanad weliba saan u gurayaanoo weliyada ibir noqdeen hadda biyihii waa weliyii waa laska dhex marayaa ibir waayey ciyaalkii ayaa banooni iskaaga ciyaarayo marka waxaan raadi orgi waxaan ka codsanaynaa arrimahan inaan in warkaan qarino beesha caalamka u bandhigaan maxaa yeele abaara ayaan ugusoo food hayso marka welibaani shabeelle aad ayuu biyaha usii yaraynoo mar markasii dambeysa biyo wuxuu keenay waa dhanaan ah meesha shiintada aheyd way biyihii sabaaxsadii way degtay marka dhirtii iyo xoolihiiba nabad guur ayaa ku dhacay abaarbaa kusoo wajahnaysa marka dowladda waxaan codsanayaa inaad etoobiya meesha biyaha kasoo baxayaan weeye marka in ay biyihiina soo fasaxdo sidai horena usoo dhigaan waxaan maqlay inay sameeyeen kanaalo fara badan oo biyaha lagu xiro etoobiya marka in soomaaliya biyihii loo
qaybaha dambe ee barnaamijka codka dhegaystaha ayaynu soo gaaray dhegaystaha ugu dambeeya ayaan iminkana idiin soo gudbinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa shaqaalaha raadiyo erga ninka muslimiinta oo na dhegaysanayso oo adkayga maqlayso deegaankan ku noolahay magacayga waxaa layidhaha maxamed yuusuf deegaankan ku noolahayna waxaa layidhaha muumi weyne walaalayaal xaaladda aynu waa fiican tahay inkastoo jiiraal as jiro waa la sallaban yahay alxamdulilah wadankana kaas barwaaqo ma ahan alxamdulilah ilaahay ha noo soo gargaaro waa fiicanna alxamdulilah aadiyo ergo waa salaamaya insha allah
dhegeystahaasi wuxuu u dambeeyey barnaamijka codka dhegeystaha oo aad kala socoteen idaacadda ergo sidoo kale si aad fikirkaaga iyo xaaladda deegaankaaga aad uga dhiibato ama su-aalo haddaad u baahan tahay beeraha dhakhtarka raadiyaha ka qaybgalka barnaamijka dalandool barnaamijka gobaad oo arrimaha haweenka aynu uga hadalno waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban waa tahay dhegeystayaal inta aynu mar kale kulmi doono haddii alla haweyne raalli ka noqdo waa aniga oo fawsiya oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio ergadot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada